kulanti waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga waxaa dhowr maalmoodun ay naga xigaan sanadka cusub ee labada kun lix iyo tobanka oo soomaaliya oo ah sanad la filayo isbedelo siyaasadeed waxaa dhammaanaya muddada hay-adaha dowladda soomaaliya ee iminka jira waxaa dhinacyadu ay ku heshiiyeen bilowgii bishan in la dhiso laba aqal oo sharci dejin oo kale ah aqalka sare iyo aqalka hoose in habka awood qaybsiga lagu saleeyo degaan iyo qabiil isku dhafa in doorashada xubnaha labada gole ay ka dhacaan caasimadaha maamul goboleedyada dalka in tiro kuraas ah oo cayiman haweenka laga siiyo labada gole ee la dhisi doono haddaba rajadu maxay tahay muddada yar ee harsan ma suurageli kartaa hawsha culus ee u taalla soomaalida xaggeese la filayaa in hayaanka siyaasadeed ee soomaaliya uu heeryada ku furto sanadka labada kun lix iyo tobanka arrimahaasi iyo guud ahaan arrimaha gudaha soomaaliya ayaan ku eegeynaa barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdiraxmaan xuseen odowaa inta uu barnaamijka socdana waxa uu su-aalo uga jawaabi doonaa qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan oo dunida ah jooga bismillahi raxmaan raxiim laba kun iyo lix iyo tobanka sanad la wada sugayo waa sanad doorasho laga rajeynayo in baarlamaankii iyo madaxweynihii dalkaba lasoo doorto lix iyo toban sano kadib waktigii casa lagu soo sameeyey xukuumaddii kumeel gaarka ahayd ilaa hadda waddanka soomaaliya isbedelo waaweyn oo runtii la taaban karaa ka dhacay toban sano burbur ah oo xukuumada dawladu aysan dhisnayn iyo koob iyo labaatan sano oo xukun militariya runtii oo xukunka uu ahaa hal qof gacantiisa ku jiray kadib soomaaliya in dib loo maamulo howl fudud ma ahayn waxaa hadda rajada ugu muhiimsano ay tahay laba kun iyo lix iyo tobanka waxaa naga hor muuqdaa waxay tahay in horta number one ninkii ay tashanayaan soomaaliyeed in wadankii dhinacyadiisa kala duwan markii laga reebo somaliland oo gooni isu taagtay iyadu aan hadda ogolayn in wadatashyadaas laga qabto markii laga reebo in wadankii daafihiisa kala duwan layska wareysanayo sida laba kun iyo lix iyo tobanka waxay udhici karaan maadaama hal qof iyo hal cod aysan dhici karin waxaa jiray dabcan nidaamkan afar iyo barka ee lagu soo dhaqmayay muddadii dad badan oo su-aala ka qaba iyo dad badan oo weli u arka inay tahay in waktigii oo sidiisa sii ahaado si arrimahaas iyo kuwo kale oo suuragalaba waxaa dib loogu celiyay talo dabcan sanadkii laba kun iyo shan iyo tobanka wuxuu ahaa sanad shaqooyin badan la qabtay wadanka federaalka systemka federaalka wuxuu qaatay laba kun iyo afartii laakiin runtii hirgelinta federaalka iyo ka shaqayntiisa waxaa la bilaabay laba kun iyo labiiyo tobankii iyo saddex iyo tobankii si oo dhab ah oo hoos ugu dego markii laga reebo puntland oo horor dhisneed dowlad goboleedyadan kale ma dhisnayn hadda waxaa dhisan jubbaland koonfur galbeed iyo galmudug maalmahana waxaan aada ugu mashquulsanahay soo dhamaystirka maamulka shabeellada dhexe iyo hiiraan haddii la yidhaahdo oo dhawaan furmi doona shirkiisu magaalada jowhar haddana waxaa la ballansan yahay go-aankii kama dambaysta ay dadka soomaaliyeed inay maqlaan haddii la yidhaahdo sida wax u dhacayaan laba kun iyo lix iyo tobanka agost iyo september inay maqlaan bisha janaayo tobankeeda magaalada kismaayo anigu dadka koobka dhinaciisa buuxa ka fiiriyaan ahaye waxaad moodaa wadamo badan oo hadda jid hore oon kusoo qaldanay haya oo ay kamid tahay waktiyada in la kororsado madaxdu inay iska joogto labaatameyo sare ka badan inaan dadkii soomaaliyeed hadda arrimahaas kasoo bislaadeen oo ay rabaan inay xukunka ayaga rabitaankooda lagu joogo wax aada u badan baa noo dhiman oo dee hal qof iyo hal cod inaan gaarsiino waddankan u gaarana waa hiididiyo weyn oo dhiman laakiin jidka siyaasadeed ee waddankan uu hayo waa jid isfahan oo oo is ogol ah waa aad baad umaadsantaha wasiir waan kusoo noqon doonaa su-aalaha xaggeena waxaan rabaa dhegayste ku jira qadka inaan soo geliyo dhegaysta magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso assalaamu calaykum cornel cusmaan ciga weeye oo jooga kismaayo cornel kusoo dhawow iyo bahda v o a waa idin salaamaya waa kaa qaadnay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
aad baan idin salaamayaa waanan ku faraxsanahay barnaamijka laga hadlaayo oo wasiirka arrimaha gudaha jiro waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo marka koobaad horta arrintii hiiraan iyo iyo meel la yidhaahdo jowhar xagee buu marayaa taanka goboleedka maadaama soomaaliya muddo badan ay kusoo jirtay puntland islamarkaana la door biday inay federaal la dhamaystiro sidoo kale khaatumo meshi la oran jiray dhinacaas sanaag iyo sool iyadana waan eegeynay in hawshoodii la galo oo la dhamaystiro oo la sharciyeeyo iyadana meeshay marayso xuqa ka jira by gobolka bakool ee dowladda koonfur galbeed dowladda koonfur galbeed ee degmooyinka ka gidooday arrimahaasaan weydiinayaa wasiirka wa waa gartay aad baad mahadsantaha cigay wasiirkaan u bandhigaynaa su-aalahaaga wasiir waad maqlaysaa dhegeystaha si fiican aad iyo aad baan umahadsan yahay kornako waxa weeye shabeellada dhexe hiiraan waa sida uu sheegay waa shaqo aad u badan baa laga hayaa wafdi uu madaxweynuhu hogaaminayaa kasoo laabtay magaalada beledweyne waxaan kusoo heshiinay reer beledweyne in shirka lagu qabto magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedkuna ay noqoto magaalada kaburte waad ka warhaysaan oo maamul goboleedyada markii la dhisayo waa arrin siyaasadeed oo runtii xukunka hoos u dejintiisa qayb muhiima ka ah aragtiyo kala duwan oo caasimadaha iyo xukunka iyo kursiga iyo aad laysku qabsadaa jira meelaha qaar marka dee dadka in laysku hayo laga huri waayana in laysku hayo haddii la yidhaahdo marka dadku waa naga aqbaleen magaalada beledweyne laba qodob baan u tagnay qodobkaas ku ahaa qodobna nabadayntii iyo tirkeedii oo dee beelaha qaarna aan u ballanay oon hadda u ballansanaya amar iyo hadila beledweyneba inaan iskula laabano beelaha qaarna aan arrimahoodii soo afjarnay oo colaadoodii aan soo afjarnay marka haddii la yidhaahdo usbuuca dambe meeshii lagu gaaro shirku wuxuu ka furmi doonaa magaalada jowhar waana ku dadaalaynaa in aan soo dhamaystirno federaalka wixii ka ka dhiman arrimaha ku saabsan khatumo dabcan iyo waxay ishugeedu ishu hadda oo miiska saaran ma ahayn sool iyo sanaag waa ka horhaysaan khatumana waa ka jirtaa puntland iyo somalilandna labada dhinac bay ka xigaan marka hadda arrintaas dharaan in siyaasadeed ay u baahan tahay arrin hadda iska go-aan ah oo ma aha arrinta ku saabsan bakool iyo koonfur galbeed arrinta ka taaganna warbixinteeda waa haynaa dad buu dacwo qaba dabcan maamul goboleedkooda markii la dhisayo u jiraan madaxda koonfur galbeed iyo annagoo wasaaradda arrimaha gudaha ah waa kala hadalnay dacwada dadkaasu qabaan waana rajaynaynaa in la xaliyo oo dee khilaafkooda dadkaas afinaaya dowlad goboleed koonfur galbeed bay ka tirsan yihiin ayaday xaq kuleeyihiin xaqooda in la ilaaliyo waa mas-uuliyad federaalka iyo dowlad goboleedkaba saaran waana ku dadaalaynaa haddii laaya aad baad umahadsan tahay wasiir dhegeyste kale ayaan doonaya inaan qadka soo geliya dhegeyste magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriireyso walaal magacaygu waa cabdixakiin faarax booshin marka hore waan salaamayaa wasiirka si gaara iyo bahda v o eda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan kaala soo hadlaa walaal magaalada muqdisho aad baad umahadsan tahay fikirkaaga hore ugal su-aalna wasiirka haddaad su-aal haysta uu kaaga jawaabaya walaal waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo sidaan ognahay arrimaha maamul usameynta arrinta maamul usameynta labada gobol hiiraan iyo shabeellada dhexe qorshihii dowladda ugu degsanaa waxay ahayd in goor hore la dhiso waxa ragaadiyey oo intaan soo gaarsiiyeyna ay tahay inaan dadkii deegaanka laga talagelinin islamarkaana rabitaankoodii inay wax kala dooran karaan aan loo tixgelin welina waxaan dareemaynaa inaan waddadii saxda ee federaalismka aan la haynin su-aasha aan qabo marka waxay tahay maxaa shacabka labada gobol u diiday inay markii horeba ka tashadaan inay iyaga isdoortaan isku biiri karaan halkii caasimada iyo gobashaba noqon lahayd go-aan midaysan ay u madax banaan yihiin ayaga ay ka wada gaaraan su-aashaa qaba waa intaas walaal wasiir waad maqlaysaa dhegeystaha waa jeclaan lahayn runtii aad baan waxaan u jeclaan lahayn in mas-uuliyaddaas nala ka qaado oo beeluhu heshiiyaan muddo dheer baan wada hadalsiinaynaa cabdixakiim keliyana ma aha hadda hiiraan iyo shabeellada dhexe sidaas ruuxeeda waxay nagu qabsatay galmudug oon beelaha muddo wada fariisinay wada hadleen markay isu tanaasuli diideenna waxaan rabaa dabcan inaan ogaado ma waxaa quman inaan iska dhaafno nidhaahdo wallaahi calina garle ay diidna garle miyaan nidhahdaa mase dowladnimadu waxay ku jirtaa in go-aan la qaato la yidhahdo marka waa kala fuq weydeen adinkai annagaa idin kala fujinayna go-aankaas hadda ka hor baa galmudug oo ka dhacay haddana shabeellada dhexe hiiraan buu ka dhacay waa la isku hor istaagay labada gobol qolo walba waxay tiri anagu nagu fiican yahay maya anagu nagu fiican yahay de marka meel dhexdhexaad ah ay asmada federaalka ka istaagtay in shabeellada dhexana wax la siiyo hiiraanna wax la siiyo wixii soo haray oo madaxweynaha iyo iyo iyo iyo maamulka intiisa kalena uu tartan uu noqdo ama guddoomiyaha baarlamaanka ha noqdo ama madaxweynaha ha noqdo waxaana rajaynaynaa markii annaga qologa koowaad aan dhisno dabcan hadday dee dadku wax dhistaan oy ayagu shaqaystaan oy ayagu shiraan annagu waa kaabi lahayn mar walba haddii hadda nala ka maarmi waayo in annaga hadda shaqada qabana ay tahana sidaasaan u qabanay cidna loogu roonaan mayno cidna looguna darnaan maynin hadda arrin ugubana ma aha isu tanaasul hadduu yimaan lahaana anagu ma dhahnayn ha isu tanaasulinina laakin hadde waa la isu tanaasuli waayey marka saasaa keentay annaga faragelinteeda aad baad umahadsan tahay dhegayste kale ayaan rabaa inaan qadka soo geliyo oo qadka ku jira dhegayste magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso waa cabdirashiid faarax cartaweye magaalada gaalkacyo dowlad goboleedka galmudug hadda wasiirka waxa weeye waa wa waxaan weydiin lahayn ummaddu aad bay walacsan tahay marka la yidhahdo masel four point five-ka iyo degmo aad baana loogu wareeray waa tii laga wada shiray marka haddii labada laisku gal waayo ka dowlad ahaan maxaa u diyaarsan in maaragtay ay maaragtay ku gaarsiiyaan maandeedyadii dowladda inay ku dhamaystiraan waa gartay aad baad umahadsan tahay professor waa su-aal aad u qiimo badan wasiirkaan u gudbinaya wasiir waa maqlaysaa maya waa aad iyo aad umahadsan yahay gaalkacyo reer gaalkacyana waa salaaman yihiin waana waana ugu hambalyeynayaa nabadii laga soo shaqeeyey oo ra-iisal wasaaruhu wafdiga oo hogaaminayay iyo madaxweyneyaasha galmudug iyo puntland asaaska u ahaayeen in de sidii ay isu haysato waana kula dardaarmaya runtii dad soomaaliyeed iyo ma waktigii hadda la dili lahaa qof soomaaliyeed in lasoo dhaafaan aaminsanahay in sida dadka loo nool lahaa laga shaqeeyo man axyaaha fakaanama axya naasa jamiican baa ilahay tiri qofka qof dilana wuxuu la mid yahay inuu dadka dhan dilay qofka qof nooleeyana wuxuu la mid yahay inuu dadka dhan nooleeyay marka dee reer gaalkacyo waa ku mahadsan yihiin shaqaday qabteen hadda ilaa hadda inay meeshaas kasii wadaanna waa waa waa rajaynayna waxaan arrinta ku saabsan haddii laismari waayo sideedaba guuldaro jid furan ma aha madaxda soomaalida ah waa tashanaysaa waa laga yaabaa tashiga iyo fooshu inay yaro raagto waa ka warhaysaan shirar soomaalidu qabsato sanado socdaa jiri jiray kuwii ugu yaraa carta uqaa sideed bilood buu socdaan umalayna bagatin dhowr sano uga socday hadda waxa on aan iswarwareysanayno oon shirkaan aan bilowno in laga wada hadlo waa ilaa septemberan isu nimid oon shirka koowaad qabsanay iyo hadda waana tobanka janaaina waxaa loo ballamay in go-aan la gaaro marka waxaan rajeyneynaa in dadka soomaaliyeed ay fiiriyaan in dhanka aan guuleysan karno oon guusha dhankeeda u socono hadda in la ishaystana siyaasadaaba leh oo dee siyaasadu ma aha waa waa shaqo oo maalinla ah oo subax walba in laysku haysto oo si wax loo xaliyo mar horumarka lagu xalinayaa mar caqabadaha imaanaya waa la xalinayaa mar dhibaatooyin abada waaweyn imaanaya waa la xalinaya in marka la kala aragti duwan yahay dadku kala aragti duwanaansha siyaasadeed keliya ma qabaane adduunka ilaahay bani aadamka markuu abuuray kala siyaasa kala aragtiyaasha duwe diineed iyo mid dhaqan iyo mid kala arista marka in siyaasadda lagu kala aragti duwanaada ceeb ma aha laakiin dee wadanka iyo maslaxadiisa meeshay ku jirto in in loo raacaan aan aan ka shaqeynayna haddii ilaa yidhaahdo waana madaxda soomaaliyeed heer federaal iyo heer dowlad goboleedna arrintaas waa ka go-an wasiir shirkii madasha wadatashiga qaranka ee ka dhacay muqdisho qodobadii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in habka awood qeybsiga lagu saleeyo degaan iyo qabiil isku dhafa dabcan dhegeystayaashan dhowr mar bay su-aalaha ku weydiinayeen lakin waxaan rabaa inaad ma halkaa iftiimiso bal haddii aad arrinta u turxaan bixiso dhegeystayaasha sida la isku waafajin karo qabiil iyo nidaam degaan wax lagu qeybsado su-aashu waxay tahay labada aragtiyaaba hadda meesha ka jirta in marka labadaas aragti la iswaafajiyo dabcan waa arrin madaxda u taalo laga shaqeynayo haddana kama hordhici karo laakiin qaabka ay u samaysantaha waxay tahay four point five waa la yaqaanaa dad badana waxay qabaan inaan weli la gaarin waktigii laga gudbi lahaa four point five ayna tahay in looga gudbo hal cod iyo hal cod wixii ka horeeya dadkan lama tirinin maaragtay la lama yaqaano siday u kala badan yihiin iyo siay yihiin marka inaysan wax kala badsanin dad qayb kamid a oo dadkii lasoo wareystay ayaa qabta qayb kale waxa ay qabaan waddankan de dawladuhu soo lahaan jiray nidaamkuu soo lahaa degmooyin baa la kala degan yahay gobolaa la degan yahay in kuraastan loo qaybiyo degmo siman oo aan ahayn number aan ku salaysnayn lakin de si siman dhammaan degmooyinka dalka loo qaybiyo halkaasna ay kasoo uskunto baarlamaanku uu kasoo uskumo dabcan aqalka hoose saasaa ka jirta aqalka sare ayadana aragtiyo kalaa ka jiro oo leh ama four point five ha lagu saleeyo ama gobol ha lagu saleeyo ama dowlad goboleed ha lagu saleeyo marka hadde see laisku waafajinaya waa shaqada tobanka janaayo loo ballamay dankeeda hadda aniguna ma sheegi karo gaaristeedana de dadka wax kulaaan kamid ah laakin keligay meli marka waa shaqo soo socota laakiin dooda socotaaho saasay ku salaysan tahay anugu waxaan aaminsanaha inay tahay dood caafimaad qabta waktigeedii la joogo ee waddankan waa soo bislaanayay waa garan kartaan xukuumado badan baa midna artan oo kugu soo dhisay midna indhagaadi kadib haddana jabuuti markii dambe oo koowaad oo madaxweyne xasan sheekh lagu doortay wadanka oo la isugu yimid magaalada muqdisho hadda waxaan maraynaa in waraysiyadii dadka laga soo qaado gurow iyo cadaado iyo kismaayo iyo maaragtay baydhabo iyo magaalooyin kale oo dan dadki laga soo waraysto waxaa soo socota in magaalo walba iyo tuulo walba la tago waxaana rabnaa oon dee rajaynaynaa dabcan oo shaqadeedana in la qabto aan rabnaa oon qabanaynaa haddii la yidhaahdo in qof iyo cod la gaaro marka ani waxaan isleeyahay horumarka dabcan hal arrin oo dee aan qabnaa jirto waxa weeye caafimaadku waa soo daahaa caafimaad daraduna waa soo degdegtaa jumlatan u timaadaa waddankan waa la burburiyey dee burburkiisu keliya kama dhicin markii dawladda oo waayey tobankii sano oo aheede wuxuu kasoo askumay waktigii dheeraay ama militariga ama nidaam darada ay soo haysatay waddanka kasoo uskumay de inuu wadankii isku kalsoonaado oo caafimaad soo helo oo dadku nidaamka ay wax ku qaybsanayaan helaan na waktiyay iyaduna qaadan doontaa haddii ilaa yidhaahdo laakiin waxaan aaminsanahay markii loo fiiriyo wadamo aada u badan oo hadda jidki annagu aan ka nimid gadaal u raacaya jidkaasi oon meel biyale tegaynin in inaan aada uga fiicannahay oo annagu hadda aan aaminad ah ay jirto inaan waddanka wada leenahay xukunka wada leenahay heer dowlad goboleed iyo heer federaal iyo heer beelaba intaba in inaan wax wada leenahay inay naga dhaadhacsiisan tahay miiska wadahadalka muddadaas dheerna waxaa wada fadhiyey soomaali cid hadda isku cayday cid isugu gacan qaaday midna ma jirin marka bisayl siyaasadeed oo fiican baa waddankan ka jira dadka soomaaliyeed ee gaar ahaan dibadaha jooga iyo kuwa gudaha joogaba waxaan rabaa in de sabarna la muujiyo dabcan lagana mahad celiyo meesha wax marayaan markii de inta aan hadda noo qabsoontay ay uga mahad celin noo kordhaysaa laakiin runtii anu waxaan aada aaminsanahay bisayl siyaasadeed oo weyn inuu jiro waa gartay aad baad umahadsan tahay tan iyo markii nidaamka federaalka la qaatay waxaa gobolada soomaaliya kasoo cusboonaanaya dagaaladii muranka beelaha ku salaysnaa waxaa ugu horreeyey kismaayo gaalkacyo waa tii aad nabadeyn kasoo samayseen dagaalaa ka dhacay beledweyne marka iyo meelo kale ma jiraa wax xiriira oo aad aaminsantihiin oo ka dhexeeyo colaadaha iyo hirgelinta nidaamka federaalka ee dalka
colaad waa mahadsan tahay runtii de su-aashaas hadda kahor baan marka jawaabay aad baan u jeclaa inay weydiiso horta runtii ani waxaan leeyahay waa dulmi dulmin la dulminayo wey federaalka sababta waxay tahay intaan federaalkuba noo imaanin iyo markii dawladdu naga burburtay dabcan dawladdeennii burburtay horta dawlad dhexe aheyd oo khad dhexe ah dawladdaas dagaalkii ku qaaday gobolada dalka oo ay ka bilowday waqooyi bari oo ay ku xejisay waqooyi galbeed oo ay ku xejisay gobolada dhexe oo ilaa xamar iyo baydhabo iyo kismaayo iyo meel walba ay kadibna gubtay dawlad dhexey aheed dawlad federaala ma ahayn dan toban sano oo burburahaan ku jirnay oo hubku oo xamar ka baxo kismaayo aado oo halkaas xagga ka baxo xagga aado oo kismaayo ka yimaado xamar yimaad baydhabo aado meel walba aado federaal ma ahayn markaasna kadibna dabcan intii kale ee la ahay xukuumadda iyo dibadana sidaas iyo si cilmidahu ahaa marka aniga melkii federaalku dagaalo soo kordhiyey wuxuu aniga aan aad aaminsanay inuu federaal mas-uuliyad soo kordhiyey dhibaatadii ka dhacday kismaayo dhibaatadii ka dhacda dad mas-uuliyiina oo jooga oo ka shaqeeyay leedahay midda ka dhacda gaalkacyo hadda ka dhacday gaalkacyo waad aragteen dawladdii federaalka aheed dowlad goboleedyadii dadkii soomaaliyeed oo waxgaradka ahaa hal qof uma kala maqnayn beledweyne hadda ka dhacday dadkii sidii oo kale la isugu tegay marka qabaa'ilkan soomaalidu awalba waa isku dhici jireen waana isku dhacayaan ilaa laga gaarayo in dadka hubkana laga qaado cadaaladuna wada gaarto waktigu waa iska jiraya laakiin anigu runtii waxaan aaminsanahay federaalku inuu naga fududeeyey dad badan oo qabaa'il awal isu haysan jiray hadda hadday nidaam isku haystaan inay fudud tahay mas-uuliyaddu sababtu waxay tahay hadda wixii maaragtay ka dhaca koonfur galbeed qof baa mas-uulka ah oo le mas-uuliyaddeeda wixii jooga jubbaland dad baa mas-uulka oo mas-uuliyaddeeda haya marka runtii waxaad moodaa in xukunkii uu fududeeyey sida galana saas bay ahayd dabcan hal tallaabaa dhiman oo ah in xukunka dowlad goboleed kasii gudbo oo gobollo iyo u gudbo degmooyin oo degmooyinka uu xukunku gaaro waana wejiga soo socdo haddii la yidhaahdo dawladda federaalka ay ka shaqayn doonto qoladii mandate-kaas hesha oo nasiib u hesha laba kun iyo lix iyo tobanka shaqada ugu weyn oo taalla waddanka hor taalla yay noqon doontaa haddii ilaa yidhaahdo marka in xukunku gaaro heer degmo heer tuulo iyo heer beeleed iyo ceelka ilaa uu ka tago xukun nadiifu dee dadku weli soomaaliyeed xukunku ma gaarin levelkaas oo dee ceelasha iyo askari canshuur qaada ama askari qafaal u taga moogiye si fudud looma gaarin weli hoos marka in hoos la gaaro federaalku inuu naga kaalmayn karaan aada u aaminsanahay
haatana dhegeyste kale ayaan soo gelinayaa dhegeysta magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waxa waaye cabdifataax madax koor waxaan idinkala soo xiriirayaa magaalada chicago ee dalka maraykanka aniga su-aal ma qabo wasiirka waan islaamaya waxaan qabaa fikrad fikradeeda oo ah mudane wasiir ma laga yaabaa maamuladan badan oo la dhisay waxay u taagnaan la-yihiin dastuurkan oo aad ay qoranayaan ayay daacad ka ahayn marka ma gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan ma ku dayi karnaa dastuurkooda inay ka dhigtaan kitaabka qur-aanka kariimka marka haddii taas ay dhacdo waxay noqonaysaa mid fiican ummaddana oo horumar ay ku gaaraan waana mahadsantihiin aad baad umahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeyaan soo gelinayaa dhegeysta magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso assalaamu calaykum marka hore maxamed waan ku salaama magaceyga waxaa waaye cabdikariim cali cusmaan oo ku nool bristol dalka great britain waxaan salaama oo kale wasiirka arrimaha gudaha odawaa sidee marka waxaan rabaa inaan weydiiyo haddii la yidhaahdo qaab degaan iyo qaab qabiil oo four point five ah waxaa lagu waxaa lagu saleeyo waxaan qabaa inay adkaan doonto in labada dhinac dhinacan loo baxay inay fiican tahay aaminsanahay ama la yidhaahdo dawladda ama lasoo dhisi doono baarlamaanka lasoo dhisi doono wuxuu noqonayaa four point five ama la yidhahdo wuxuu noqonayaa hab degaan oo tanayaan xubnahooda baarlamaanka ugu qaybgalaya marka waxaan rabaa in aynan shacbiga soomaaliyeed xukuumadda hadda jirta aynan ka dhigan communicate waxyaabaha si waa oo sharci ah ama ama si mataqaana sheega oo dadka ay u fahmaan in ay barnaamij muuqdo oo soomaalidu ay u jeedo meeshay u socotay inay mataqaana sheega la yimaadaan jeclaa lahaa xukuumadda oo kamid yahay wasiirka ou leeyahay arrimaha gudaha tala tala yaraa raba marka inaan ku darsaano ahaan waxaan dhihi lahaa qaabka loo soo dhisaayo maxaa lahay sheega baarlamaanka in laga dhigo kasoo qaadoo kale beeshii laheed oo kale sideed sideed xildhibaan in mataqaanaa la yidhaahdo boqol iyo lixdan qofood ayaa u dooranayso mataqaanaa xildhibaanadooda madaxweynaha imaan doonana doorashadan inay naqato in la yidhaahdo qabiil walbo sida hadda aan kuu sheego kale sideed sideed xildhibaan oo labaatan laga dhigay boqol iyo lixdankaas qofood in ay mataqaana madaxweynaha doortaan si ay meesha uga baxdo qaabkaa la leeyahay mataqaana sheeg laaluusha la qaataa ama laaluusha lagu bixiyaa way adkaan doontaa madaxweyneha imaan doono inuu dhaqaalo u helo intaasoo qof oo malaayiin gaarayo inuu dhaqaalo u helo marka waxaa soo baxaayo madaxweyne iyo xildhibaano daacad oo mataqaana sheeg dad ay soo doorteen sidaan qabaanay marka waa gartay aad baad aad baad ugu mahadsan tahay fikirkaaga wasiir wax su-aal halkaa kuma jiraan hadaad fikir raacsanaysa ama hadalkaaga ugu dambeya raacsanayso wa waa mahadsan yahay dabcan annaga dadka de tobanka janaayo aan ballamnay hadii ilaa yidhaahdo sida uu sheegana aragti cad baan la iman doonaa tobanka janaayo taas haddii ilaa yidhaha waa waa waa deedmihii aan u ballaminaba u ballamnay sida baarlamaanka lagu soo xulayo inan taladiisa waa dhegeysanay haddii ilaa yidhaha dabcan talooyin aada u badan oo dalka iyo dibaddaba laga aruuriyey dadka soomaaliyeedna waa jiraan kuwaasaa looga tala qaadan doonaa haddii ilaa yidhaha aad ba aad baad umahadsan tahay cabdikariim naga soo wacay bristol wasiir aad iyo aad baad umahadsan tahay waktigaaga qaaliga ah iyo ka qaybgalka barnaamijka wicitaanka dhegeystahana waan kaaga mahadinaynaa mahadsan aad waa mahadsan intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aan uga hadalnay soomaaliya iyo labada kun lix iyo tobanka iyo dadaalada socda waxaa barnaamijka marti ku ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdiraxmaan xuseen odowaa oo dhinaca kale su-aalo uga jawaabayay qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga intaan barnaamijkan oo kale dib dambe uga kulmayno waa maxamed colaal xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo